kulanti wacan oo wanaagsan soomaaliya meel walba ay joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qofka idinla hadlayo waa fartuun weli oo idin daadihinaysa barnaamijkeena usbuuciga ee loogu magacdaray guubaabo guubaabo saaad u ogtihiinba waa brograam aan ugu talagalay inaan ka wada hadalno waxyaabo shacabka soomaalida dhexyaala wixii fiican wixii xun oo ay ultimate goolku yahay inaan wax ka barano magaceyga waxaa la dhahaa fartuun cilmi waxaan ku noolahay gobolka minnesota magaalada minneapolis waxaanan ka imaaday soomaaliya wax badanaa qurbaha jooga laakiin wadnahaygii qalbigayga weli soomaalinimadu kama bixin way ku xoog badan tahay haddii aad tahay markii ugu horeysa oo dhegeysanaysid podcastgan kusoo dhawaaw haddii aad qeybtii saddexaad aad dhegeysanaysidna waa mahadsan tahay soo noqoshada aad soo noqonaysid maanta waxaan ka hadlaan rabaa inaan ka wada hadalno qeybtii ugu horeysay tii labaad waxaan guubaabinayay haweenka soomaaliyeed iyo qoysaskana soomaaliyeed oon ka hadlay dhibaatada ka dhex dhacda qoyska marka waqtiyada tagsiga la xareysanayo uu soo galo iyo qeybtii kale oo labaad oon ka hadlay waxay ahayd haddii haweenka soomaaliyeed ilaan waan isku soo oynayo inaan isku danaanina waa ku qasbanahay haddii gabar dhib haysata aada aragtid xoogaa sidii dhaqankeenu ahaa oo bal inaad maslaxad ka telaysid isku day ood faamiligii iyo iyo wixii aada la xiriirsid muhiimadda ugu weynaa oon ka hadlana waxay ahayd haweenka soomaalidu markay wax isku qarsadaan sirtooda ma aynan sheegi jirin oo hadda waxyaaba badan oo noogu wacanina haddaan haweenahay inaan keligeen aan soomaali waxay tiraa waxaa qarsata waa ku qarsadaane qofaan waxu sheegana intaan laana aan la aamusno waxoogaa wareer iyo isla hadal nagu dhaco marka qeybta koowaad iyo qeybta labaad way duuban tahay haddii aad u baahan tahay inaad waxaan kuu guwaabin lahaa inaad aadid apple podcastiga aad ka raadsid fartuun fartuun waley guubaabo haddaba waxaan usoo noqonaynaa barnaamijkeeni qeybteeni saddexaad maanta oon soo qaatay maxay tolay sanadkii uu dhammaanayay gii hadda koley waxaa nooga haray caawa bisha december intii lasoo dhaafoo dhan maxaad su-aasha rabay inaadin weydiiyo cawada ku furo brograamka xeen laba kun iyo labadii weyna dhaaftay haddaad soomaaliya degan tahay haddaad yurub degan tahay haddaad meel walba adduunkaad ka degan tahay dadkiinaan dhegeystayaashana dhegeysanaya labadii kun iyo labadii labaatan iyo labadii kun wayna dhaafaysa caawa waxaa ka haray waxaan dhammeyn shan baalin shan maalin haddii ilaaha idmo waxaan rabi lahaa inaan isxusuusino bal maxaad labadii kun iyo labaatan iyo labadii maxaad baratay maxaad ka bedeli lahayd haddii aad dhibaatooyin badan badan ay kula soo kulmeen waxaa ilaah rajeynaya inuuna sanadkan cusub iyo inta ka dhiman sanadkanba ilaahay culays kaa fujiyo laakiin waqtigii waqtigii tegay wuu tegay maxaad aad baratay aad ka baratay noloshaada calaaqaadka dadka aada la leedahay hadday faamily ahaan lahayd hadday ahaan lahayd qof kalooskuga ah hadday ahaan lahayd caruurtaada hadday ahaan lahayd shaqada aada haysatid haddaad shaqo haysatid iyo dadkeena soomaaliya jooga oo meel walba ay degan yihiin oo la cuntadii ay maanta qadadii ay la-yihiin dadkeena dibadaha jooga oo dhaqaalaha haystana ay ka walwalayaan wax dhibaato kale ay haysato haddaba haddaa idin sheega fartuun ahaan haddaa iskaga kiin bilaabo gii wuxuu ii ahaa sanad cajiiba waxaan bartay waxyaabo badan sababta tahay sanadkii labada kun kii waxaan xooga saaray sidii coronavirusba uu u imaaday oo isolationka la galay oo la galay dhibaatada la galay intaan u shaqeynaynay wadanka laakiin waxaan mashquul ku noqday oon weligaa leya aanan sameynin waxay ahayd inaan nafteeda u naxariisto haddaba naxariisasho maxaa ka wadaa kama wado inaan intaa oodka cajarta aan meel la fariisto kama wado inaan wixii dhaqaalo isoo gada aan wixii dahaba iyo dhar aan ku gado ma saama ahayn isku filnaash isku roonaashada waxay ahayd inaan caafimaadkayga ka shaqeeyo inta badan dadka iqaanay labiiyo toban sano saddex toban sano ka hor miisaankaygu wuxuu ahaa boqol iyo soddon kii markii coronavirus dii sanadkii uu bilaabanayana miisaankaygu wuxuu ahaa almost boqol iyo toddobaatan afartan baan oon aniga iska lahaynaa korkeyga siday taas waxay keenaysaa caafimaad daro waxay keenaysaa in adigiyo meel baxeer kaa saaran tahay taasina ma ayna ii keenin cunto xumo ima isa keenin wax kale ima keenin waxa keena waxweeyaan stress hadda soomaalida markaan stress isniraan waxay u maleeyaan stresska inuu buufis yahay oo waxaan ka qaadnaa cuqdad laakiin ma ahayn wuxuu ahaa stresska wuxuu keeni karaa waxyaabo badan miisaanka waxa ii keena waa ogahay cuntadii aan cuni jiro iska bedelay non profit oon ka shaqeynaya oo arbaca ishiriin saaca aad ka shaqeynaysid oo waqti adiga nasata aadan helaynin dhibaatooyin badan oo dadweynaha lasoo gudboonaaday oon dhabarka ku qaatay wax ii naxayo ii naxariisanayana aan waayey another thing oo dhaceen hormonal changes markaad haween tahay ood ood xoogaa soo weynaatid hormoonkaagu isbedelaya evendoo hormoon isbedelku unu ku xirnayn da unu ku xirnayn uu ku xiran yahay qofka situationkiisa markaasuu ku jiro waxaa arkaysaa gabdho yaryar oo aan labaatankii sano gaarin oo laba boqoloo pound iyo boqol iyo lixdan pound ah laakiin anu haddaan dib u raaco waxyaabaha aan caafimaad miisaanka badan igu riday waxay ahayd unasiina la-aan todoba maalinta usbuucii toddoba jeer aan wareegayo soconayo kan fiilo u xir meeshaan fiilo ka xir kan sameey waxa kale oo stresska igu wacnaa oo kale waxay ahayd inaan wax alaaqaada aan cidna la lahayn dadka aan la shaqeeya ma ahane shaqey maalintii oo dhan habeenkii xitaa intaan sii gamaayo telefoonkan ku jiraa waa shaqeynaya kulli kulli waxaas waxay ziyaadanayaan hormoon sun ah oo la yiraahdo cortisol levelkiisa kor u kacayo cortisol level waa hormoonka toxiga ah korkaaga dhan wuxuu ka dhigayaa daciifu ka dhigayaa saasi tahana wuxuu kor u siyaadinaya hormoon kale oo la yiraahdo insulin insulinta waxaan u naqaanaa midaan markii dadku sukarowga qabaan lagu duro laakiin hormoonka insulinka la dhaho korkeyuu ku jiraa haddii stresska kugu bato kor u kacayaa kor markuu kacana wax walba oo cuntid korkaa wuxuu u bedelayaa faat haddaba go-aankan ku gaaray kii inaan fartuuntiidii hore labayo toban sano ka hor aan sameyn jiray oo aan jiimka aadi jiray ama guriga exercise ku sameyn jiray waxaa cunaya aan u fiirsanayay number one dagaalkii igu weynaayo galan wuxuu ahaa inaan iska yareeyo walwalka iyo walbahaarka sidii qasabad la furay oo kale isaga furan waa ka wada hadli doonaa walwalkan joogtada ah dhibaatada iyo cimilgaabida uu dadka ku rido haddaba maxaan ka faa-iideystay ani markaad rabtid inaad hore u socotid kow intaadan kor aada u kicin amaadan tallaabadii horumarka aadan marinin number one horta waa inaad isku sameysaa maxay dole inaad fiirsido tiraada xaggee wax ka khaldan yihiin xaggee wax ka hagaajin kartaa markaad ogaatid meeshay wax ka khaldan yihiin ood ama qortid ama aad maskaxdaada gelisid haddaadan wax qori karinin dan aad tiraahdaa maxaan sameeyaa dadki igu horeeyay len anigu mi keligay qof isla hadlay ama wareersan oo maxay tole believe ornad xitaa markaas labayo toban sano ka hor markaan organisationka bilaabayay dhaqaale daro xun ay haysay evendoo soomaalida aysan aaminaynin furtuunaa dhaqaale darhayay markaas laakiin alxamdulilah wixii waa lasoo dhaafay dadka marka see dariiqee martaa marka aan sameeyey kii dhammaadkiisii ilaa gii waxay ahayd inaan dhegeysto buugaag aan galay arioga galay waxaana buugaagahan aan ka download garaystay ayagoo freea jiraan xitaa oo youtube-ka ku jiraan bugaagtasna waxay ay barayeen see noloshaada a kor ugu kicisaa dhaqaale ma ahan yacni naftaada caafimaadkaaga socialkaaga kalsoonidaada qof walba wuxuu isku malaya inuu hundred percent isku kalsoon yahay kalsooni la-aanta way nagu wada dhacdaa oo badiyaa qof dhahaya anaa kalsooni dare xumaa ahayso maye ma ogolin laakiin waxaan sameeyey alxamdulilah inaan buugaag aan badan aan dhegeysto oo aari ahaan u dhegeysto because ku xisaabtan akhriska maba u deganiba ma raba inaan buug intaan kala furo aan akhriyo buugaag waxaan dhegeysan jiray bishii laba buug aan dhegeysan jiray muhiimadan waxaan dhegeysan jiray waxay inay i baraan war see kor loogu socdaa muhiimadana ma ahayn again inaan milyonoor noqda muhiimada waxay ii ahayd aniga see caafimaad u helaa tan kale oo iyadana ga ilaa ka aan wada waxayd inaan ka faa-iideysto waxbarasho hadaa la yirahdo qof walba master degree u qaatay ama p h d qaatay ama weligaaba iskuol ma aadin oo nolosha adduunka p h d ka qaadatay hadaad jugjug meeshaada jooga noqona laakiin hadaad tirahdo maxaan baran karaa adduunka muxuu bari karaa maxaan ka baran karaa cilmiga diinta maxaan ka baran karaa cilmiga ku jira qof walba ileen dhib kasta ama wax walba oo is leedahay aday ku haystaan maanta boqolaal kun oo hortaa qof ay soo qabsadeen marka intaa keligaa aad wareeri lahayd muhiimada kow cashirkaan ka baranayna ah waxay tahay oo idinku guubaabinayo in aad aadan joojin inaa waxbaratid waxbarashada jaamacadda kaliya ma ahan every day waxaana lagu dhahaa you know, akhri qur-aanka but also every day inaa waxbaratid wixii hore kuu wadaayo bugaag badanaa la qoray maasha allah soomaali badanaa bugaag qortaan arkay hadhowtida waan la qaybsan doonaa bugaagta anaan isticmaalay oon weli aan ku dheganahay oo nolosheyda hore u waday markaan bugaag akhriskii bilaabay dhageysigii bilaabay excuse me waxyaabo badanaa iifiday waxaad arkaysaa meelaha carqaladuhu ka taagan yihiin cabsi badan oo oo iyo kalsooni daro oo dhahaysay ah fartuune waxaama sameyn kartid waxaana is waxweyaan waa too difficult oo way adag tahay saa u sameysid because marka aa u baratid inaad ku dhex jirtid hal kursi aad ku fariisatid oo comfortable ku tahay ama aad raaligaa ku tahay isbedel inaad sameysama rabtid another thing oo ilaa labadii kun iyo labaatanii koodii ilaa labaataniyo labadii aan sameynaya waxayd inaan isfiiriyo waxyaabaha iga xanaajiyo dad badan oo asxaabteydaan weydiiyey waxaan ku yiri warhee dhacaya bal bal miisaanka isaaro see wax u jiraan bal ii sheegay eryooyinka aan aan rabay inaa aad isleediin fartuun waxbaa ka bedeli kartaa waxay ugu dhaheen waxaa u baahan tahay inaad iska yareysid acceska dadka badan ay ku leeyihiin casaabiyaa tahay macaradaada way badan tahay dulqaadka kaa yar waxaan ku yiri daasrun waayo dulqaadku iga yaryahay marka waxay igu guubaabeen inaan bilaabay inaan dhaho maya sababta tae qof kasta ii imaanayo waxay ugu furayeen problem cinda problemkooda waxaa usoo qaadanaya guriga maalintaasoo dhan aan jiidaya qofkii balaayada igu furay ama igu igu reeb waxa laga yaabaa cawad gurigiis inta tago inuu hurdaayo marka asxaabta waxay igu waanayeen inay dhaheen haafta inaad bilowdid inaad dadka ku tiraadid maya oo wax walba ma qaban kartid marka asxaabta markay saa igu dhaheen oo igu dhaheen inaad nasatidaa u baahan tahay kow bugaagtaan akhriyay labo inaan raadiyey dadkii igu horeeyey oo situationkayga ku jiray maxay ay igu guwaabin karaan oona bugaagta dhegeystay asxaabtiion warkii weydiiyey iyo caafimaadkayga ibandoo sokor aana lahayn dhiikar aana lahayn laakiin miisaan ziyaada ziyaada ziyaada afartan baawnoo ay saaran dabcan qofka markuu soo weynaado waa is ognahay miisaanku uu soo imaanaya haddaadan aadan isbedelin haddaba dhegeystayaasha wacna wanaagsanoo waxaad dhegeysanaysaan waa guubaabo podcast guubaabo podcast waxaa idiin soo daadixinayaa fartuun weli oo ku nool magaalada minneapolis gobolka minnesota barnaamijkeenii aan sii wadana guubaabo oo aan ka hadlayay waxyaabihii aniga aan ilaa labada kun iyo labaatan iyo labada maxaad ka baratay maxaad ka faa-iideysatay oo aan idiin sheegayay in orinteydii aniga waxay iska bedelay gii iyo xitaa early kii haddaa marka sheekada idiin wado markaan ogaaday in aan aan bugaag badan dhageystay asxaabteyda aan weydiiyo onku yiri war si daacada war hala iigu sheego maxaan bedeli karaa one of the everyone else wuxuu igu dhahay fartuunaya arin si daacada igu ramay laakiin qofkii iigu darnaa isna daacad ahaanu iigu waramay wiil soomaali ahaa waxaan u dirnay google doc su-aala loo diray oo sidii maaragtay survey camala su-aalo loogu diray marka wiil soomaaliya wuxuu igu dhahay waxyaabaha uu igula soo taliyay waxeed wuxuu igu dhahay dadka inaan saamaxdid waaye colaada aa caloosh ku haysid iska dhaaf markii kow aan taa arkay xitaa dadka consultankeyga gabadhi ay aragtay waxay tiri ow qofkan maxaa ka sameysay marka waxaan dhahay waxaan ka sameeyaaba iska yar laakiin kolley anaga waxaan raadsanay qofna siiyo ra'yigooda iyo talana siiyo taladana waa qaadanaya marka dib aan isugu laabtay sababtoo haddii qofku yiraahdo resentmentka ama colaha dadka caloosha wax ugu qaadaa anigana waxaan isku maleynaya dadka dadka caloosha wax ugu qaada inaa ahayn oo dhibka taaganbu wuxuu yahay fartuun dadka wax walba ha u sheegin oo xoogaa u qari wax anina waxaan dhaha waayan gurigu ula aadaa qofka haddaa wax xanaaqsanaa u sheegaya daalamaa wiilkan uu yiri dadka inaa saamaxdeed waaya caloosha wax ugu qaad ha ugu qaadin dib aan isugu noqday eventoo aanan jeclayn inaan saaligo laakiin haddana muxii aad filanaysa maana wax kale hadday kuu imaadaan anada gubaabo kalea idiin sheega waxoo qofka ha dismis garaynin oo ha dhihin war naga tag anuu saalmi ihi qofkii hadduu kugu yiraahdo wax aad filaysa ama si aa isku taqaana si ka duwan qofkii hadduu kugu yirahdo saasan ku arkaa gubaabada labaad cawada in kula talinayo waxawaaye oo horumar horumar weyn idin siinayso in aadan qofkii gacantaada ku saarinin oodan ka dhiganin cadow sababta tahay qof walba siyuu kuugu jeeda adigaana isku furay oo weydiisatay dadkii asxaabta ahaa inaad tirahdo war walaalayaalo waxaad isiisaan feedback siiya saad ii aragtaan xageen wax iska bedeli karaa soo guubaabada labaad caawo barnaamijkeyga idinkuu sheeg waxawaaye hadduu qof intaad ra'yigiisa weydiisto ha ku gacan sayrin haddaba furtuunay dadka inaad saamaxda dadka caloosha waxa ugu qaadintii aniga waxaan u qaatay waan iska fikir waxaan dhahay yaa caloosha wax ugu hayaa talow because islaamnimona ma ahan in dadka caloosha wax loogu qaado laakiin barhabs inaan isdhahay fartuunay waa isbedeshay marka dib aan isugu laabtay wax badanaan ka fikiray oo iri talow sheekadan xagee ka socota and then waxaa realiise gareeyay haa sax inay tahay inaan caloosha wax ku qaaday oon caloosha wax ugu hayay dhowr qofood marka maxaan sameeyey de islaamnimo baana dad caloosha si fiican wax ugu qaadidoo intaasoo sana colaad u hayside waxaan bilaabay in aan aan isku aan bilaabay inaan dhaho okay caloosheeda inaan ka tirtirto waa colaada imagine qofkaas marka hore wuxuu igu yiri isbedel ana haddaa xanaaqi lahaa oon dhihi lahaa war iga tirtir taladaas iga tirtira inta kale oo ammaantay aan dhegeysanaya ma aanan ka faa-iideen inaan qalbigayga iyo caloosheeda aan ka nadiifsado dadkii aan caloosha wax ugu hayay dad badan maahan laakiin dhowr qof oo aan dareemay inay meel xun iga taabteen waxay ugu kaliibtay because hadalkaa la yiri dartiis inaan dib intaan buugayga ugu noqdo aan qalbigayga ka masaxdo haddaba arrintaas aan idiin sheegayo qof hadduu idin yiraahdo wixii aad filays waxaanayan tala haddii lagu siiyo ha ku xanaaqin soomaalana waa isnaqaanaa fartaana wada gaarta laakiin barnaamijkan gubaaba waxaa idin leeyahay wax walba oodan sameyn jirin aad ka dhiidhinaysid isku da inaad sanadkan labaatan iyo labada ga in aad isbedeshid oo wixii aad ku tahay idigiion wixii rabin xitaa aad sameysid si aad isbedel iyo horumar u gaarto dii waxaan bilaabay inaan hurdo fiican seexdo waxaan bilaabay in welwelka iga yaraado waxaan bilaabay in aan waqtigeyga aan juus garaysto oo iraado okay intaasoo saacadood waxaan ka shaqeynayaa howshaanaan ka shaqeynayaa intaasoo saacadood howshaanaan ka shaqeynayaa wixii communitiga iiga baahatan waxaan ka shaqeynaya markaan shaqada ofiska joogo haddii emergency crisis jiro ama gabar wax baahato ama wiil wax u baahdo of course ana waan qabanaya laakiin waxaan joojiyey emergency callkii arba cishriin sac aan ku jiray waan joojiyey alxamdulilah staaf kalaa suroon u joogo aani keligay miy taa number one waxay siisay waqti anaan ku nasto casho aan ku korsado talaajadeyda aan fiiriyo inaa talo maxaa iigu jiro gaajadii badneedon ku wareegaya iska daayo hurdadii fiicneed markaa helay oo nastayna aan ka shaqeeyo caafimaadka saa uu ogtiinba aniga jaamacad waxaa uga soo baxay caafimaadka dadweynaha kabatalo kabala ama maqli jirteen anigii haystay master degreega oo caafimaadka dadweynaha inaan dadkii baraa anigayaaba ka liitabo maxaa sameyn karaa marka dibaan ugu laabtay nolosheydii cuntadeydii wax ka bedelay waxaan xasuustaa anoo shan maalin jiimka aada cuntadeyda ka shaqeynayo haddana miisaanka markaan koro miisaan la igusoo darsoomayo oo igusii darsoomayo markii dambe oon kuwa nutritionista la fariistay ama buugaag badan dhageystan youtube badan aan galana waxay dhaheen waxaa la isku raacay sokorta iyo iyo stresska haddaada iskada waan kuu sheegay magaca cortisolka la dhahaayo ama insulin levelka hormoonadaas oo korka aada ugu xunaa aada iigu badnaa markaas kaasa wuxuu keenayaa in korkaagu uu miisaan ka qabsado oo ama si kasta exces u sameey ama si kasta cuntada isaga rid haddii cortisolka iyo insuliinka korkaagu ku badan yahay miisaanma kaa dhacayo haddaba maxaan sameeyey waxaan sameyn raba inaan idinla wadaago waxaweyaan number one waa idin sheegay waxaan iska kala yareeyey daraamadii aan iska kala yareeyey iyo problemkii iyo wixii arba cishriin saac aan ku dhex jiray oo naftii fortuna waxaan ka dhigay first time in years inaa ayadii aan ka dhigo kow number one kow saa uga dhigay inaan maxay tolo telefoonka markii six laga bilaabo aan wixii shaqa aan ka joojiyo the other thing on sameeye waxawaaye inaan sokortii aan faraha ka qaado waa is ognahay shan koob lix koob oo shaaho maalintii macaana cabaynaa awalba aniga dadka kookada iyo biyahan macaanka oo meelaha lagu shuba caba ma ahayn laakiin sokorti shaaha la cabayo ah waxay waahayd dhib siday inteena badan tahay sokortiisaa struggle ugu jira ugu jira ugu jira alxamdulilah sokortii farahan ka qaaday anada tigoon sameeyana oo number labana waxayd inaan bilaabo inaan soomo dadkeena bad maasha allah dad badanaa sooma khamiistii jimcaha maasha allah hadaad waxa waaye ajir xasanaad mar allaale markaan furna hadda maxaan ku afurnaa intaas macaanaan ku afurnaa indee sheekada meeshii ka bilaabta marka waxaan bilaabay inaan soomo waxay dhahaan intermittent fasting intermittent fasting like ma aan fasting oo hooley la sooma laakiin kaba soo qaad hadda maanta qadadii iigu dambeysa waxaan cunayay maasha allah guri walaalka intaga canjeere iyo waxaan kasoo cunaya iyo oodka abakaareen soo cunaya ana caloosh soo buuxstaa kasoo tegay hadeertan gaajo ima hayso miilkayga ugu dameeya waxa aan cunayo waxbaa beritoole lix saac marka duurka la tukadoo kale waxaan waxaan marka caloosheeda waxay maran tahay lix iyo toban saac toddobiyo toban saac taas marka gaajo badanaa u arkaysaa markaa cusub tahay laakiin haddaadan korkaaga firaaqo aadan siin calooshii aadan firaaqo siinin ay ku nafisto oo quraac qado casho isnaaga cunaysid korkii waa waalnay meel yacni meelu faadka already korkaaga ku jiray uu korkii ku guba maysa intii cunto la gubaya inta kalena wuxuu u dhigaalinayaa wuxuu dhigaalinayaa faad u dhigaalinaya ama baruur u dhigaalinaya marka maxaan sameeyey soonkaas dheeraan galay sokortii waa iska daayay and then waxaan arkay in maxay tole miisaankeygiyo waxaa qof walba ilaahay fortuna maxaa kaa siiya maxaa ka wadaa maxaa kaa siiya waxaa waagtaa wax miisaan ka dhacooyo mayaan dhahaa haddana beeneed because miisaanaha guriga ii dhex yaalo brogaraamada qaarkood oo miday nuum dhahaan waa idiin shoogi doonaa hadda waxay kugu guubaabinayaan inaa every morning ah miisaanka kortid miisaanka badayaa marka kortid niyajabaa ka qaaday waxaa leedahay uf wax miisaan iga dhaca male laakiin brogaraamkan dadku wuxuu ku guubaabiyaa si aad caafimaad ahaan maskixiyaan buufiskaaga boo-odo miisaanka uga baqin jis subixii kasta miisaanka kor inta aadan aadan guriga ka baxin maxaa ilaa kalifay ilaa iyo sokortii markaan iska dhaafay soonkaas aan bilaabay exercisekeyga caadigaan sameeyo oo maalin walba aan soconayay four miles ten five miles aan soconayay exercise kale aan sameynayay maxaan bilaabay miisaanka inuu tartiib tartiib tartiib tartiib anoo xitaa dhehaynin hadafkeyga dhan una miisaankan hadafkeyga dhan kow wuxuu ahaa caafimaad inaa helo oon walolka iga yaraado madax xanuunka iga yaraado daraamada iga yaraato aan tusbixayga qaato oon wardiyo habeen iyo maalin aan ku noolada nolol nabad ah muhiimad waxay nolol nabad ah inaan helo noloshii nabadeed markaa heshay calooshiina aan ka shaqeeyey oon cunay waxyaabaha caloosha bacteriada oo gut healthka ay dhahaan ku fiicnay every somali person aragtid wuxuu ka fikeraya la wuxuu ka walwalsanayay laabjex wuxuu ka walwalaya calool adeeg insha allah borgaraamadeena soo soconaan ku qaadan doonaa laabjeexa iyo iyo iyo calool adeega iyo calooshaan xeerta nagala ama waxyaabahan daawooyinka siyaadada aan u qaadanayno almuhiim joor safarkii aan kusoo jiray ilaa kii ilaa iyo hadeertaan alxamdulilah waxaan ku guuleystay inuu iga dhaco labaatan iyo sideed pound inuu iga dhaco oon hadeertaan aan caaw fadhiyaan lahay boqol iyo labaatan iyo boqol iyo afartan iyo laba pound aa ahay i think haddaa boqol iyo almost boqol iyo toddobaatanka wax yaraa iga dhinaa caawna laakiin alxamdulilah boqol iyo afartan iyo laba ah haddaba horumarkaasay ku gaaray horumarkaas waxaan ku gaaray in aan ka helay guubaabo ehelkayga iyo walaalahayga iyo faranskayga inaan anigana aan go-aan ku gaaray oon xanjo meel ku dhegsaday in aan ka shaqeeyo caafimaadkayga in aan wax barto yacni jaamacadda laga baxay maalba wax la akhrinayo muhiimaha horumarka adiga naftaada a hore u marinaysid ma ahan salfishnimo ma ahan ma ahan inaad qof aa wax ku dhibtid maahan in aa wax baratid ama buog akhri ama internetka intaa geshid youtube-yada tedtooga wax walbaa ku google garayn kartaa hadda waxaa helaysaa free resources wax walbaad helaysaa laakiin waxaan rabaa inaan aan halkaan idinku soo gabagabeeyo barnaamij barnaamijka caawa in saddex waxyaabood aan ka bartay nolosha qof perfecta ma jiro qof perfect ahaanayna ma jiro laakiin dadka dadka ugu smart garaysan dadka dadka hore u mara lacag kaliya ma aan intaasoo kuna aqaanaa oo lacag haysato oo sokor qabo oo dhiikar qabo oo buufs qabaan oon hooyanin oo harsanin oo asxaab lahayn lacag waxay ku taraysa malahan most important thing waxa waaye in aad calooshaada iyo maskaxdaadii qalbigaaga u caafimaad qabo oo degan tahay oo haddaad salaad tukanaysid aada hundred percent aada taagan tahay maskaxdaada qalbigaaga taagan yahay ooda ka fikereynin next maxaa lahay tugtaag oo next twitter aad mas-uuliyadda familigaaga iyo reerkaaga qaadid caafimaadkaagana ma ahan kaliya inaad daawo la-aan tahay laakiin annagoo wada soconaa caafimaad darana wada haysaa waxaan rabaa inaan idiin sheego oon idinku gubaabinaya walaalayaalow caafimaadkana laga shaqeeyo hala isdhegeysto oo ha soo baxaano dad badan oo soomaaliya oo khubaraa a buuxaan dadkii in aa waxbaratid oo terty minutskaas podcast dhegeystid hal buug aa ah aad tira xitaa ilaa may bil kugu qaadato aada akhrisatid in waqtigan la weyst gareynayo oo meel walba lagu jiro iyo dagaalkan iyo qababacda iyo qashajacdan aan iska dayno oon familigeena iyo ehelkeena iyo dadkeena iyo diinteena aan kusoo jeesano waxaa halkaa idinku soo gabagabeynayaa qeybteyda saddexaada podcastiga ee guubaabo haddii waxaan aad iyo aada u jeclaan lahaa inaad iisoo sheegtaan a ila wadaagtaan waxa aad sameysay gii oo hore kuu waday ama wixii aad isleedahay safarkii aada bilowday ood noloshaada kor ugu kicin lahayd ama familigaaga kor ugu kicin lahayd ama aada dhaqaalaha kor ugu kicin lahayd wixii aada sameysay oo aad baratay inaad iisoo sheegtid waxaad iigu soo diri kartaa info at fartunweli com info at fartunweli com iisoo sheeg ra'yigaaga si aan ula qaybsado shacabka dadweynaha soomaalida aan ula qaybsado waxaa halkaa idinkugu soo gabagabeynaya caawa oy barnaamijkeena saddexaad ooy caawa tahay december labaatan iyo shantii labada kun iyo labaatan iyo labo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu